dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal toddobaadkii hore sidaan idiin sheegay waxaa jira tilmaamo saddex ah oo gabayga geeraarka jiiftada iyo dhammaan wixii maanse ku abtirsadaaba ay wadaagaan aanna u hormariyey qaafiyadda oo ah hal abuurku kolba xarafkii uu tuxda ku bilaabo inuu ku idleeyo isaga oo deelqaafka ka ilaalinaya taasi tilmaanta koowaad ayay ahayd tilmaanta labaad ee qaybaha maansada ka dhexaysa waa miisaanka oo isna la'aantiis uu meerisku noqonayo ku ay dhegtu diiddo taasoo dhacda marka inta laga rabay uu ka dheeraado amaba uu ka gaabto iskeedana wuxuu meeris waliba u qaybsamaa alanno ama haddii si kale loo yidhaahdo shaqallo dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo meelo cayiiban ka gala sidaa daraaddeed meeriska aan miisaankiisu sidaas u habaysnayn ee aan isku sargo'nayn looma dulqaato waa jaban yahay ayay odhan jireen isaga oo kale ninkii inta tiriya dadka la hor yimaadana way ku maadaysan jireen waxay ku xamin jireen hebel waa sheekeeyaaye wixiisu gabay iyo geeraar toona ma aha maansana cadkuma laha guud ahaan iyada oo sidaasa ayaa haddana maansayahanadu miisaanka kala ilaalin og yihiin kolkolna gabay sida kale u wanaagsan oo nin caanay mariyey ayaa laga dhexelaa mid ama laba meelisoo jaban hase ahaatee gabyaaga dhabta ah ee isaga iyo maansada ay hibadu isu keentay taasi dhib kuma aha mararka qaarkoodna gabayada raggii hore waxaa lagu dhex arkaa meelisye muujinaya farsaxanimada iyaga oo aan ku dhibtoon ay miisaanka jabantixahooda uga ilaalin jireen aan haddaba doodaydaas markhaati uga dhigto meerisye aan ku arkay tixo ay kala lahaayeen maansayahano soomaaliyeed oo loo aqoonsan yahay inay ka mid ahaayeen qarnigii labaatanaad kuwii ugu magaca dheeraa gabyaaga hore waa maxamed cumar dage oo jeer tix uu tiriyey si qorxoon ugu tilmaamay dagaal dhex maray qoladii uu ahaa iyo qolo kale oo inta ku soo duushay geel badan ka moora duugtay waxay ahayd goor reeraha intuu roob wanaagsani u da'ay ay naq iyo nabadba ku naaloonayeen dabadeedna siduu hiddaha soomaalidu ahaa ina cumar dage oo reeraha la dhacay gabyaagooda ahaa ayaa tixdaas ku faahfaahiyey geelii laga qaaday tiradiisii badnayd iyo tayadiisii wacnayd iyo ugu dambaystii nimankii gacanta kaga dhigay siday uga soo dhacsadeen welibana ay ragdoor miiran uga makaleen wuxuu yidhi in dhoweydba gabay layga waa maxamed gaasoowe waayadan bawaataan gurnaasida galoofeede guganda ay raggii lagu galladay gababaxdii roobka iyadoo gargoor meella iyo gubadka loo ooday iyadoo guryaha faafaneed gaxar ka daaqaysa iyadoo galduur loo raray iyo geeda meel badan leh gurmoo foolan geydhoo dhasho iyo gaamur sidigteeda kuman goriyey kuman goojiyey iyo kuman galoofoobay iyo kuman gadaal rimay markii jeelka laga gooyey iyo kuman gurboodkii hariyo duq iyo gaadiida garbadheerta loolaysa iyo aaranka isgooyey iyo goraylamoodyow duqii guga irmaaneeyey iyo gurungulshaagii kiciyo gaarkii daba joogay intaasoo galshada ceelka iyo gaafka midhanaysa oo garangartii buuxayood go' iyo shaal moodo sow guuta niman soo waceen gaarka kama meerin gabaygu intaa waa ka dheeryahay wadase marin maayo maxaa wacay ujeeddadayda ayaa ku kooban meeris qura oo laga garan karo maansayahanadii waaweynaa siday ugu fududayd in tixahooda ay jabnaanta uga ba'aan waa meeriska ah iyadoo galduur loo rariyo geedo meel badan leh oo sidii kale oo loo yidhaahdaa ay gaf noqon lahayd bal eeg halka uu kala geliyey ereyga geedo oo magaca iyo badan oo uu ku tilmaamay haddii aanu sidaas yeeleen oo ereyga meel aanu labadooda u dhaxaysiiyeen wuxuu odhan lahaa ayadoo galduur loo rariyo geedo badan meel leh markaasoo lagu maadsan lahaa hal abuurrada magaca lehna uu kaga bixi lahaa meeliskaas in cumar dage waxay isagana isku dhisma yihiin mid uu lahaa maxamed aadan caws oo yowle loo yiqiin waana midka ugu horreeya saddex milgada ay midnimadu leedahay uu dadka ku dareensiinayay wuxuu yidhi ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliyahoo milic ku yaalaaye inkastoo mayayqooyo waa muruxsanaadaaye runtii haddii ereyga maxamedow halka uu dhigay aanu yowla dhigeen oo tusaale ahaan uu odhan lahaa maxamedow ninkii madi ahaadaaba waa quuse iyo wax lamida waa hubaal in samatar baxnaan aanu ku dareen maanseyahanadii uu soo gaaray kuwii uu ugu jeclaa meeliska saddexaad oo labadii horeba ka xeel dheer waxaa lahaa darwiishkii ismaaciil bira la odhan jiray soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan dabadeedna inta la shubo la fuliyo ma jecla inay la fulaan waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan si dukaamada iyo waxa yaal ay u fiirfiirsadaan markaasna kurayga sidaas caadaysta waxaa loo saadiyaa dawdar xoolo mabadar ah inuu ku dambayn doono beri baa haddaba waxaa geel meel ku wada haystay ismaaciil iyo rag kale oo ay xigaal ahaayeen kura yaroo saleebaan lagu magacaabo ayaa kolba geela ka baxsada oo tuulooyinka u carara waa la soo celiyaa suumisana wuu noqdaa maalintii u dambaysay oo la soo celiyey ayaa nin adeerkiisihii sargada la dhacay dabadeed ismaaciil oo dhacdadaas goobjoogu ahaa ayaa inankii yaraa u tiriyey tixwaana ah oo uu ugu sheegayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihiis maqli waayo ee kolba uu u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna jeefaafayn isaga oo ku cabsiinaya inay askartu xili doonto markuu inta gaajoodo uu dukaamada wax ka xado ayuu ku yidhi sareebaangahayrow haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jira haddaad sidatan yeelayso in sarwaama kugu xiimayaan saa anaa huba eh dabadeedna waad siibanoo tegi sidaadiie adoo suxsan baad geli harkii sabada ceel dhaabe sixni hilib a seedalay barnaya sarara geedaysan maqli iyo sanuunad iyo kibis saa'il lagu dooni sooraadan herahaynin baasaarku kuu qabane dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliya markaasuu sunliqihii ku marin wahunguriga surin cidhiiryoone saaq iyo adoo rubi xaday yaa lagugu seetaynay silsilad baymanjaha kaaga xiri saajimadu dheere dan ismaaciil qudheedu ma dhammaystirna ujeeddada aan ka leeyahayna waxay tahay oo keliya meelis aan weligayba dhismihiisa u beerraqo kii ina cumar dagana la mid ah ha yeeshee ka sii farshaxansan waa meeliska aan tixda ugu dambaysiiyey ee ah silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheere bal u fiirso labada meelood ee uu kala dhigay silsilad oo magaca iyo dheer oo tilmaanteeda ah shan eray oo ku dhan ayuu labadooda u dhaxaysiiyey si kale oo u yidhaahdaana waxay malaha noqon lahayd silsilad dheer bay manjaha kaaga xiri saajimadu ama silsilad dheer bay saajimadu manjaha kaaga xiri taasoo haddayba dhici lahayd aan ismaaciil mira yeesheen meekhaanka weyn ee ilaa maanta uu suugaanta soomaalida ku leeyahay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo